Qoysaskan oo ku nool kaamka Bilan oo ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa soo wajahday duruufo kala duwan. Duruufaha ugu daran ee haysto qoysaskan ayaa waxaa ka mid ah biyo la'aan, waxbarasho la'aan iyo caafimaad darro. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka waramaya waxyaabo ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Waxaan dalbanaynaa inuu Allah wax noo soo dhiibo oo noola gargaaro dad masaakin oo ku- marka saasaan jecelnahay xarun caafimaadna ma lihiin meel waxbarasho ahna ma lihiin marka waxbarasho waa iska rabnaa m- ilma yatiinaa ku jirta agoonaa ku jirtaa in wax noola baro oo meel x- oo naalaga dhigo xarun naalaga dhigo ilma wax noogu barta waxbarasho noo sin iskuulo sida dugsiyaal in wax walba noolagu sameeyo waa jecelnahay oo waa rabnaa gargaarkaasna biyo hadda waa noo daran yahay wax hadda oo biyo oo ma haysano mar waxaa waa marno tubadii hor waa noo joogtay balse hadda biyo oo maanta hadda aan haysano ma laho iska shubanaa biyaha waxaan codsan lahaa in gacan noola fido hay-adaha ay noo gargaaraan oo muslimiinta gacanta noo fidiyaan oo yacnaha dadkaas meesha ku nool inay yacnaha kasoo gaaraan oo walaalood gacan u fidaan oo wax walba oo ay u baahan yihiin ay siiyaan wax walba waa iskaga baahannahay waa iskaga baahannahay waxaan cunno wax la-aanaa jirto wax ma haysano barasho ma haysano ilmo dugsi nooma dhigtayo iskuulla ma haysano caruur caafimaad ma lihin wax walba iskaga baahannahay waxbarasho iyo caafimaad iyo inayna soo gaaraan hay-adaha aan ka codsanayna Qoysaskan ayaa ka soo barakacay deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan iyo qaar ka mid ah gobolada dalka iyagoo halkaani u soo gaaray si ay u helaan nolol dhaanto halkii ay ka yimaadeen.